kolley anigu kama warqabo shirku inuu gaab galay shirku wuu furmay mar haddii uu furmay ayna furteen labada gobol hiilaan iyo shabeellada dhexe iyagoo raalli ah sida aada la socotid hadda ka hor sideedda bishii agost waxay labadii guddoomiye guddoomiye guudlaawe iyo guddoomiye cabdifataax iyo toban wasiir ay isla saxiixdeen in labadan gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe ay samaystaan maamul sida madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu sheegay dadka ayaa uun waa uun laislafaguraay si uun sidaan quruxda badan leh ugu bilowda shirku haddana waa sida ugu bilowda shirku wax gaab la yidhaahdo oo aan ka warqabno midna ma jirto waxaa la gelayaa marka brosessyadii kala duwnaay oo loogu talagalay shirka u qorsheysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka
waxaa jirto warar magaalada jowhar iyo magaalada beledweyne iyo qeybo dalka ka mid ah ay dadka isla dhex marayaan marka hore xildhibaanada dib loo dhigayo oo madaxweynaha la dooranayo dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in ergada ay wax dooranayaan taa haddii aada faahfaahin ka bixido ma madaxweynaha soo hormaya soo hormaraya sida koonfur galbeed mise qaabkii galmudug ay wax ku dhisatay ee wax loo dhisaya
mar waliba horta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay u taagan tahay inay tixgelido rabitaanka labada gobol wax ay iyagu doonayaan iyadoo sidaas ay tahay kama warqabno in ay ergo wax dooranayaan waxa wax dooranayo xildhibaano ayay noqonayaan waxa soo hormaraya waa xildhibaanada xildhibaanada ayaana madaxweyne doora doona laakiin waxaa la leeyahay waktiga ciriiri ah si looga faaidaysto waktiga la heli karo in xildhibaanada dib loo dhigo oo madaxweynaha lagu hormaro taa waxba kama jiraan mayaa leedahay maba maba ma maba jirtaba dadkan waxay isku diidan yihiin ma jiraan shirkoodii waa ay furteen hadday shirkoodii furteenna ayagaaba doonayaan inay maaragtay waxooda dadejistaan oo ka heshiiyaan oo ay madaxweyne deg dega ay dhamaystaan labada gobol waaba isku waafaqsan yihin wax hadda khilaafa ma jiro tirada xildhibaanada labada gobol intey noqonayaan tirada xildhibaanada annagu waxaa waxaan annagu jecelnahay inay noqdaan tiro yar oo aan aada u badnayn sida aan la soconno galmudug iyo koonfur galbeed xildhibaanadoodu waxay waxay ku dhowaanayaan sagaashan haddii labada labadan gobol shabeellada dhexe iyo hiiraan iyaga ayay ka go-daa xildhibaanadooda waxa tirada ay ka dhiganayaan wasaaradduna waxay taageeraydaa iyagu waxay isku waafaqaan hadday yaray lahaayeen iyo hadday maaragtay badsa lahaayeen oo ay maarata mar walba rabitaanka labada gobol ayay wasaaraddu taageeraysaa marka xildhibaanada ma waxay noqonayaan kuwa qabaa'il lagu saleeyo mise deegaan ayaa lagu saleynaya
wallahi saan kuu sheega mar walba annagu talada waxaa iskale labadan gobol labadan gobol waxay iyagu ku heshiiyaan aan annaguna u fududaynayna waxay ku heshiiyaan u fududaynayna sidaas ayaana wax maarata maxaa kura wasaaradda arrimaha gudaha ugu salaynaysaa waxay iyagu ku heshiiyaan heshiisku yihiin marka galmudug waxaa jira guddi farsamo oo deegaanada laga soo xulay ma jiraan guddi farsamo aada ugu tala gasheen in hawshan ay qabtaan maya ma jiraan guddi farsamo oo hawshaan inay qabtaan loogu talagalay ma jiraan laakiin waxaa jiro tiim fududeeyaal ah oo wasaaradda arrimaha gudaha ka socdo ayna ku heshiiyeen inay fududeeyaan shirka labada gobol shabeellada dhexe iyo hiiraan
su-aasheeda ugu dambeysa haddii aanan guddi farsamo oo deegaanada ka yimaada aan la helin soo uma eka in wasaaradda arrimaha gudaha ay magacaabayso maamulka labadan gobol
saa u dhigayda maahan sida aan kuu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay matashaa dalka oo dhan sidaa darteed lama dhihi karo waxay waxay waxay waxay lama dhihi karo waxay wasaaraddu mar waliba ay ay liidgaraynaysaa ama ay maaragtay samaynaysaa wax ay iyadu rabta maaha mar walba wasaaraddu maadaama ay dalka oo dhan ay u tahay wasaaraddii arrimaha gudaha in ay u fududaydo dadkaani waxyaabaha ay u baahan yihiin meel walba ay tahay